safiirka dowladda soomaaliya ee wadanka ethoobiya axmed cabdisalaan oo dhowaan tagay gobolka galgaduud gaar ahaan degmada gurcol ay ku dagaalameen ahlu sunna waljamaaca iyo dowladda heshiisna lagu gaaray ayaan wax ka weydiinay ujeedooyinkii ugu muhiimsanaa uu u tegay degmada gurceel iyo waxyaabihii uu kala kulmay isagoo sheegay muhiimadiisa ugu weyn inay ahayd in la xoojiyo xabad joojintii halkaasi ka dhacday lana geeyo ciidamo nabad ilaalineed oo ka socda midooda afrika ee amisom marka waxaa nooga soo baxay aragtiyooyinkaas in laba qodob ay muhiim tahay magaalada in dagaal damba uusan ka dhicin oo macnaheedu tahay in la helo qaab xabadda loo joojiyo heshiis baa ka dhacay in xabadda la joojiyo laakiin heshiiskii wuxuu u baahan yahay laftigiisu in la tuso ciidan kale oo dhadhexaada inuu meesha inta yimaado uu xaqiijiyo inaan xabaddu sii soco sababto haddii xabaddu sii socoto dhibaataduna way sii badanaysaa nabaduna soo durki mayso marka si dadka u wada hadlo dad kale kacay soo noqdaan horta arrinta koowaad waxay in ciidamo marka halkaas waxaan fursad u helnay in ciidamada amisom ee deegaanka jooga aan meeshii geyno oo ay hadda joogaan guriceel oo ay xaqiijinayaan in nabaddu ay sii adkaato in qori dambe uusan dhicin qodobka muhiimka ah oo ku xigaan marka waxa weye in bulshadii meesha ku dagaalanto oo marna ahlu sunno wada ah marna beelo walaala ah magaalada deegaanka wada leh oo wada degan hadda xoogaa khilaaf soo dhexgalay in khilaaf laga saaro in la xaliyo yani waxa ku jira ciidamadan amisom ka socda ee dalka ethoobiya ayaan wax ka weydiiyey axmed cabdisalaan inay sii joogi doonaan magaalada guriceel iyo in kale wax uuna ii sheegay inay la mid yihiin ciidamada amisom ee ku sugan wadanka soomaaliya meelaha kale ay ka joogaan soomaaliya sidaa oo kale inay u joogi doonaan degmada guriceel maya ciidamada amisom way joogayaan waxaay hadda la shaqaynayaan wasiirka gaashaandhigga oo magaalada jooga isagu kusoo yani sii wada wada xaajoodka iyo heshiiskii fulintiisa ciidamadaas waxay ka baxayaan oo runtii ciidanka waka hor waxa loogu talagalay inay amniga sugaan guud ahaan dalka soomaaliyeed siday xamar u joogaan ama meelaha kale dalka wada joogaan iyana u joogaan laakiin kuwa waxaa u dheeriya maaragtay in colaadaas bakaya ah ee gudaha ka jirta laftigeeda maaha kaliya markii banaanka looga soo duulay markastoo colaad iyo dhibaata dhacdo waa isku mid in arrintaas ay xajiyaan marka way joogaan bulshada la shaqaynayaan odayaasha la shaqaynayaan dhaqanka la shaqaynayaan dowladda la shaqaynayaan waxaan aada u rajaynaynaa in arrintaasi ay xasilooni keeni doonto u suurtagelisa in bulshadana wada hadasho dadka tabaalaysan ee banaanka magaalada uga qaxay ee xabadda iyo colaada ka qaxana dib ugu soo laabtaan axmed cabdisalaan oo ah safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya wadanka etoobiya iyo xubno ka mid a baarlamanka dowladda oo dhowaan la socday ra-iisul wasaaraha oo taga dhow samareeb ayaa iyagu waxay tegeen degmada guraceel oo xiisado ay ka taagnaayeen hadda waxaa degmadaasi ka bilaabatay dadkii barakacay inay dib ugu soo laabtaan xaafadahoodii inkastoo gargaar deg deg ah ay dalbanayaan